aan ku bilowna qoys ka kooban hooyo umul ah iyo laba caruur ah oo uu ku jiro ilmo yar oo umusha ay kula jirtay ayaa dabley hubeysan ay ku dileen deegaan hoos yimaada degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kaleet waxaa dableyda ay dhaawaceen hooyo iyo wiil shan sano jir ah oo kale cabdulqaadir xaaji xuseen xasan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa haddaba wuxuu u warramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane sida ay wax u dhaceenna waa uu kala hadlay waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo xaluule ee ka tirsan degmada warshiikh taasoo u jirta masaafadan shan iyo toban kilomiter waxaa ka dhacay waa dhacdo aada u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo ilamageedya ah waxaa ku dhintay meesha saddex ruux oo laba caruur ay tahay iyo hooyadood waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadiis kaasoo shan jir ah isagana unuga marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo hooyadu waa waxay ahayd baumul waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay wiilka kaloo dhintay isagana waa wuxuu ahaa saddex jir
dadka dhaawaca xaggee la geeyey ma deegaanka lagu daweynayaa mase meel kaloo loo qaadan jirto waxaa loo qaaday magaalada muqdisho waxaa lagu dabiibayaa waa lagula tacaalayaa isbitaalkaysane magaalada muqdisho
marka nabadoone haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay
ujeedada dilka u dhacay waa un oo aanooyinkan ka jiray degmada warshiikh oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeye ay aada u soo bateen ayay ka mid ahayd
marka dadka dilka geystay maadaama aad tiri waa aano qabiil ma la garanayaa
hadda waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer hebel bay un yidhaahdeen waa ina hebel baa geysta ma yidhaahdeen dhibaatada ka jirto gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada warshiikh gobolka colaadda way ka wada jirtaa haddana qabaa-il marka la yidhaahdo hebel baa geysta lama yidhaahdee reer hebel baa geystaa la yidhahdaa marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahaba
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo la isku dayay dadkii dhibkaa geystay in lagu soo qabto iyo dadaal aad idinka u wadaan ma jiraan weli wax haddana soo gaaray ma jiraan walahi waa dhacdo aada u fool xun cid allaala cidda maqashana way dareemi kartaa waxaa la laayay waa brimigedyadii waa caruurtii waa hooyooyinkii waxaan soo arki jirnay waa sakiiro la dilay sagaal jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo laakiin maanta waxay maraysaa caruurti waa haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan statekuba aysan wax ka qaban na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin laakiin haddii aan lagu soo bixin waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila aanooyinka wax la arki jirana maaha waayahan waxaan ka nabadgalna ay ahayd haddii aan nahay dadka ku dhaqan degmada warsheekh kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xaaji xuseen xasan oo ka mid a odayaasha deegaan hoos yimaada degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe oo u warramaya wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane